إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga hal furqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan asirdoonka puntland ayaa waxa uu ku jeesjeesay diinta islaamka ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay fuliyeen howlgallo askar lagu dilay kuwana lagu dhaawacay afar qof ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay somalilan hooyo soddon jir ah oo dhibaataysan ayaa haatan waxa ay raadinaysaa qoyskeedii oo ay ku kala lumeen kismaayo xilligii dagaalkii qabiilka isticmaalka tubaakada ayaa aad ugu soo badanaya magaalada muqdisho iyadoo dhakhaatiirtuna ay aad uga digayaan afartan iyo saddex kun oo maraykan ah ayaa lagu dilay gudaha waddankaas sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun iyo labaatanka sida lagu ogaaday baaritaan la sameeyey faahfaahin dheeri ayaa waxay ka soo baxaysaa camali idna furnimo oo maalintii shalay ka dhacday waddanka afghanistaan intaa waa qodobadii warku waaweena dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن sarkaal ka tirsan asirdoonka puntland ayaa waxauu ku jeesjeesay diinta islaamka maxamed amiin ayaa warkan inoo haya iyadoo ay soo badanayaan dadka ku jeesjeesaya diinta islaamka ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxa uu hadal guracan ka soo yeeray sarkaal ka tirsanaan jiray sirdoonka puntland oo hadda aan la ogeyn shaqada uu u hayo maamulkaas kaas oo si aan gabasho lahayn ugu gafay diinta allah ninkan ayaa muuqaal uu iska soo duubay waxa uu ku liiday xajka iyo beydka allah isagoona sheegay inuu garowe ka jecel yahay garowe waxaan aaminsanahay xaramka maanta xajka ilaahay samaystay garow waan ka jecla wallahi tuma wallahi xajka ilaahay samaystay de meeshaan rabaa ilaahay meeshaan rabaa masaajka dhigan karaa ku tukan karaa laakiin xajka garow waan ka jeclay garowe xaramka waa iga qaalisantay suma wallaahi suma wallaahi xaramka ilaahay ha loo cibaadayso dembiga ha laskaga dhayr oo la yihaadana garow waan ka jeclay kana jeclaan doonaa haddaan idiin sheegaya in lagu jeesjeeso diinta islaamka waa qodobka lixaad ee lagu gaaloobo sida ay sheegeen culummada muslimiinta السادس أي من نواقض الإسلام الناقض السادس من نواقض الإسلام من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر والدليل قوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
bulshada iyo ciidankaba waxa ay ku daydaan madaxdooda waxaana xusid mudan in hogaamiyaasha puntland ay hore ugu gafeen diinta islaamka cabdiweligaas ayuu ahaa ninkii liiday allihii abuurtay islamarkaana sheegay inaysan munaasab ahayn in magaciisa lagu dhaarto ayna ka qurux badan tahay in dastuurka lagu dhaarto waxaa la mid ah hogaamiyihii suufiyadii gobolkoodu dhacay ee dhowsomareeb ninka lagu magacaabo maclin maxamuud oo isna la xasuusto inuu yidhi waxaa xajkii loo soo raray magaalada dhuusamareeb sidoo kale gudoomiyaha gobolka mudug ninka lagu magacaabo sanyare waa kii bilo ka hor yidhi waxaan dhibsadaa aadaanka iyo hadallo kuwaa kasii daran ay ka soo yeereen isaga iyo xubno ka mid ah dowladda federaalka uguna sarreeyo madaxweynuhu wakhtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo aflagaadeynta diinta islaamka ayaa haatan noqotay mid lagu tartamo islamarkaana jagooyin loogu raadsado shisheeyaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo keliya ayaa si ficil ah uga jawaabta dembiyada noocan oo kale ah waxaana la xasuustaa tallaabadii ay ku dishay cabdiweli cali cilmi yare oo gaalkacyo kasoo aflagaadeeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa fuliyey howlgalle kala duwan oo qaarkood askar ay ku dileen hubna ay ku furteen ugu yaraantii shan askari oo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay ka gadaal weerar shalay xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka fulisay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ilaa iyo lix qoray ayaa la sheegay in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin dagaalkaasi ay ku furteen agab kale oo militari ayaa la xaqiijiyey in uu u gacan galay ciidamada maamulka koonfur galbeed intii la dilay maalintii kale ayaa cagaha wax ka dayey iyadoo nin waliba uu ku fikirayay inuu naftiisa la baxsado maadaama saaxiibkiisa dhegta dhiigga loo daray dhanka gobolka shabeellaha hoose dagaal ayaa waxa uu ka dhacay inta udhexaysa walanweyn iyo afgooye ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dhabaha waxay u galeen shalay taliyaha ciidamada ku sugan afgooye iyadoo halkaasi lagu dhaawacay laba ka mid a ilaaladiisa taliyahaasi oo layidhaha fo fo ayaa waxaa la xaqiijiyey in uu si diriq ah weerarka kaga badbaaday islamarkaasina uu cagaha wax ka dayay dhanka magaalada muqdisho askari ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay xaafadda tawfiiq degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa toogtay askarigan oo cagaweyne la ohan jiray islamarkaasina qaab dharcad ah u shaqaynayay shalay galabna deegaanka la foole ee duleedka magaalada muqdisho waxaa lagu dilay askari kale oo ka tirsanaa isla sirdoonka dowladda federaalka ah geesta kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ku weerareen gudaha badda xilli ay marayeen xeebaha u dhexeeya gandarsho iyo jilibmarka ee gobolka shabeellaha hoose wixii khasaaraha ka dhashay faahfaahin dheeriya kama aynaan helin afar qof ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay somalilan maxamed cali ayaa warkan inoo haya wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada berbere ee dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa ku waramaya in shil khasaare geystay uu ka dhacay duleedka magaalada shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo mid ka mida uu yahay nuuca raaxada halka kan kalena uu ahaa gaari ay adeegsadaan dadweynaha ee biyeelka balse labada gaari ayaa waxay u kiraysnaayeen qaar ka mid ah xubno ku tartamayay doorashooyinka dimuquraadiga ah iyadoo ay isku dhex milmeen ragga iyo dumarka si aan xishood lahayn isku dhaca gaadiidkan ayaa sabab u ahaa saxmadda iyo cidhiidhiga ka jiray waddooyinka oo ay isticmaalayeen gaadiid ciidan iyo kuwa dadweyne intaba inta la xaqiijiyey afar ruux ayaa ku dhimatay shilkan halka ay ku dhaawacmeen sideed kale waxaana dhaawacyada loo qaaday isbitaal ku yaala magaalada berbera caasho aadan guuleed oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada berbera oo saxaafadda la hadashay ayaa ka warbixisay dhaawacyada lasoo gaarsiiyey isbitaalka qadar ilaahay buu haa annaguna waan ka diyaar garowna waana ogeyn maalmaha caynkana in kolle shilal iyo wax dhici karaan marka laba gaari waa isku dhacay isbitaalka waxaa soo gaadhay ilaa hadda meydku waa afar afartii waxay ku jiraan qolkii meydka dhaawacuna waa sideed marka mid waan gudbinay toddobadii kalena waa kuwan citykan laga soo saaro madaxa ha intii kale waa dhaawac fudud waad arki kartaan waa kuwan waa wanaagsan yihiin alxamdulilah dawadiina waa u socotaa shaqadiina waa u socotaa diyo aada baan ugu diyaargarownay alxamdulilah isbitaalka cabasitigiisa wuu wanaagsan yahay halkan aynu iminka joogna waa halkii emergencyga kaa idinka horeeyay weynina waa emergency iyo trauma markaa si weyn oo wanaagsan baanu ugu diyaargano ilahay wax kale inoguma keeno laakiin haddii ay dhacdo xitaa diyaar baanu nahay tirakoobyo la sameeyey ayaa lagu sheegay in dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan uu yahay halka ugu badan ee ay ka dhacaan shilalka waxaana laba iyo tobankii bilood ee ugu dambeeyey somalilan ka dhacay toddoba kun boqol lixdan iyo lix shil oo ay ku dhinteen boqolaal qof hooyo soddon jir ah oo dhibaataysan ayaa haatan waxay raadinaysaa qoyskeedii oo ay ku kala lumeen kismaayo xilliga dagaalka qabiilka xashim cabdinaasir ayaa ka waramaya aafooyinka laga dhaxlay dagaaladii qabiilka ee kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii haddana ay shisheeyuhu doonayaan inay meel walba ka horiyaan waxaa ka mid a dad ehel isku ahaa oo iswaayey kuwo shirka ganacsi ahaa oo aanan is arag qaar isguursa rabay oo aan meel isku sheegin iyo waalid iyo carruurtiisii oo kala lumay farxiyo cabdinaasir oo ah gabar dhashay lix carruura kuna nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaabe ee kenya maamusho ayaa waxay soo bandhigtay sheeko murugo leh oo ku saabsan nolosheeda waxa ay sheegtay in iyada oo bilo jirta oo naaska hooyadeed oo meeda jaqaysa laga helay magaalada kismaayo sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii kadibna ay soo korsadeen qoys kale haddana waxay raadinaysaa ehelkeeda oo aanay weli helin ma ogeyn waxbana ma garan karin laakiin qiyaas ahaantii ayaa laygu sheegay in afar bilood ama shan bilood ilmaha u dhexeeya ahaa ah xitaana fariisanaynin nin askariya isoo qaaday askartii oo dadka ciirsanaysa inay ayaga tahayba laga yaabo wuxuu i keenay magaalada duleedkeeda wuxuu dhahay gabadhaana soo helay yaa korsanayo hadduu dhahay yaa korsanayo nin baa i qaaday isagana reeruu ii geeyay weli lama kulmin qof ehelkayga ah waxaa rabaa qof hadduu jiro ay ka maqan yihiin xilligaaseeto hooyo soo qaxday cunug yar wadatay gabar ahayd lama garan karo oo qofkii weynaaha hadduu dhinta laysma dhihi karo cunug yaraayaa nool laga yaabaa inuu qof ka dhaho haddii hiblaayo dhimato cunugina wuu ka daba dhinta iyadoo markii horeba aan haysan ehel ay ku hirato ayaa waxaa furay ninkii ay lixda carruura u dhashay waxayna la daalaadhacaysaa korriimaha ubadkeeda kadib markii ninkii carruurta dhalay uu shuruud uga dhigay inay carruurta ku soo wareejiso ama ay isbiisho nolol aada u adag waa qof bini-aadan keligiis ma noolaan karo xaqiiqda markii loo fiiriyo markaa ka cadlooto aa keli noqoto waxaa dareemaysaa nolosha nololaha ugu xun ilaa qof iimaan leh oo ilaahi subxaana watacaala ictiraafsan moogi ma ka bixi karo qof kaleeto way ku adkaanaysaa xaaladaasiito waxyaaba badanaa laga qaada waxay sheegtay inay dhibaato xanuun leh ku qabato nolosha kelinimada ah weliba hadda oo ay carruur leedahay aniga waxaa ahay xilligaasiita gabar laga soo helay hooyadeed meydkeeda iyadoo jaqayso laga soo dulfuray kismaayo eelaboorkeeda iyo magaalada kismaayo inta u dhexayso ayayna ahayd meesha lagaga soo dulfuray hooyaday waxaa isoo qaaday nin askari ah oo qoliyihii askarta ahaa wuxuu igeeyey magaalada kismaayo waxaa lagu soo koriyey guriga ku yaala magaalada kismaayo dhexdeeda qeyraa ay soo koriyeen qeyralaha isiiyo nolosheeda afar iyo toban sano markii gaarta reerka waa ka tegey waxaa la tegay reer kaleetaa la kulmay waa la i guursaday waxaan dhalay owlaad alxamdulilaah laakiin qofka markuu yahay bini aadam nolosha way ku adkaanaysaa markuu keligiis yahay haddana markuu hooyo sii noqdo way sii laba jibaarmaysaa marxalado badanaa lasoo maraaya hooyo markaa noqotid markaa uur yeelatid markaa ilmo dhashid dayac badanaa la kulmaysaa qofka wuxuu rabaa qof garab siiyo ama walaal ah ama ehel ah ama arxan ah ugu yaraan xitaa haddaa isku dhacdaan faamili ahaan ama ninka aa isku dhacdaan adigu qabay waxaa u baahan tahay wax ninkala xaliyo oo idinkala islaaxiyo oo idinkala dhex galo ka waxaan waafinayaa anigoo farxiye cabdinaasir ah oo la ii yaqaana farxiye cabdinaasir cabdinaasir waa aabahay ilmihii naaska la ila siiyey aabahood waaye qofkaa naaska la nuugta walaalkiisaa tahay oo sharciga islaamka dhaxal ayaa ku leedahay laakiin ilaa hadda lama kulmin aabihii dhalay ma arag farxiyo ma quusan oo waxay sheegaysaa inay rumaysan tahay in dad uun ka mida ehelkeeda ay nool yihiin ayna diyaar u tahay in laga qaado hidisidaha d n a-ga qofka hadee hooyadiis haddee hooyaday dhimata ehelkayga adduunka meel ka mid uu saaran yahay dadkii may wada dhammaanin biyo lama aha lama wada gurayo haddii hooyo la waaye waxaa macquula in aaba la helo haddii aaba la waaye waxaa macquula in adeer la helo haddii adeer la waaye ayeey in la helo habaryar in la helo qof allaalo qof wax ka maqan yahay ama xilligaasiet uu qof tabayo inuu ka tegay cunug yar wato hooyo soomaaliyeed gabar wadato ee kasoo tagtay ama rajeynayso oo niyadda uga taagan yahay inuu qof ka maqan yahay anigaa maqan oo baadi ah inaa isla soo xiriirnaa rajeynaya rajada ay hadda qabto waxay tahay in ay mar uun heli doonto ehelkeeda maalin maalmaha ka mid a aan la kulmo qof ehelkayga ah ama jiirkayga ku yaalo aadaan u xiiseynaya sababtoo ah qof bini aadan ah ma noolaan karo ehel la-aan wuxuu ku fiican yahay qof walba inuu ehelkiis la nool yahay nolosha waxay farxad kuu tahay markuu cunugaaga abti leeyahay awoowo leeyahay ayeeye leeyahay la koolkoolinayo aadna ku faraxsan tahay zaaida igu xumaataa markaa maryaalaha qaar oo markaa umuloo kaleeto a wax maciina aana haysanin laga yaabo inaa istaal ku dhalo ama guri a ku dhalo oo igu yaraada gargaarka dad hadda hooya ahay ilmaha haystaa qaxootiyaa la joogaa cidina waxay uguma tarta maanta qof intuu iila soo qasdo bishii konton doolar meel iga siiya ma jiro waxaa ka ballan qaada toban beri oo ramadaan xiriira inaan soomo qof jiirkayga ku yaal hadduu arko aa arko insha allah ma aan la kulmo sababta a codsanayana dhib anay soo gaarto ay waa qiyaasi kartiin qof markuu keligiis meel ku noolaado ama uu keli noqdo dhibka soo gaaro aadaan u qiyaasi kartiin qof keligiis ma noolaan kara haddana dumar eh dad badan ayaa ku kala lumay colaadihii foosha xumaa ee qabiilka haddana waxaan la soconnaa in shisheeyuhu ay waddanka u qaybiyeen maamul goboleedyo reero ku saabsan waxaana rajaynaynaa inuu allaha farxiyo u sahlo ehelkeeda dhibaatadana uga boogadhayo isticmaalka tubaakada ayaa aad ugu soo badanaya magaalada muqdisho iyadoo dhakhaatiirtu ay aad uga digayaan mahad cubeyd cali ayaa ka waramaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxaa aada ugu soo badanaya dadka isticmaala tubaakada oo ka mid ah maanduuriyaha tubaakada ayaa waxaa lagu iibiyaa inta badan dukaanada iyo meelaha waddooyinka waxayna ka kooban tahay dhowr nuuc oo kale ah tubaako shiishad midda la ruugo taabuu sigaar iyo kuwo kale dadka waxbarta oo waagii hore ka xishoon jiray cabiddeeda ayaa haatan ah kuwa ugu badan sida ay macalimiintu sheegayaan doctor dufle oo ka mid ah dhakhaatiirta ayaa sheegay in tubaakadu leedahay halis caafimaad oo weyn waxyaabaha dhibaatada weyn oo u keeno waxaa ka mid haddaan soo qaadno waxyeelada caafimaadka sida gaarka ah wuxuu keenaa la yidhaha cudurro tiro badan ilaa shan iyo labaatan cudur ah oo ugu horreyso cudurrada ku dhaca wadnaha iyo sambabada ama hab dhismeedka neefmareenka wadnaha waxaa la yidhaha boqolkiiba soddon soddon iyo shan ayuu asiibaa asoo keenaya hard attack ama wadnaho istaaga ama asigoo maaragtay stroke u keena stroke oo yacni xididihii xira tan kale sambabkana waxaa la yidhaahdaa kansarka sambabka waxaa weeye adduunyada kansarada ku dhaco twothird ama saddex duleelo labo waxaa waxaa keena la yidhaahdaa oo maxaa to xagga sanbabka ah twothird waa midkan sigaarka oo keeno sanbabka ku dhaca sidoo kale wuxuu tilmaamay xanuuno halis ah oo laga dhaxlo tubaakada saasoo kale wuxuu keenaa dheefmareenka dheefmareenka wuxuu u keenaa yacni waxa la yidhaahdo bronchitis iyo waxaa la yidhaahdaa sidii wax neef xigeen ah asoo neeftii ku xiraya qofka oo u keeno waxa la yidhaahdo c o p d oo ah inuu xiro dhuu neefmareennada iyo sanbabkii halkaasi qofka neeftay dhibaato weyn u keento oo la yidhaahdo c o p d qofkii muddo markuu cabo oo noqonaysa neeftii inay aada u dhibto oo la yidhahdo chronic obstructive pulmonary disease ma tubaakada waxay noqon karaysaa baan nidhi sigaarka la cabaya keliya ma aha tubaakada kaleoo la isticmaalo waxaa ka mid ah tubaakada afka la geliyo oo yacni daanka la geliyo midda la ruugo baybka siigarka waxaasoo dhan waa tubaako weyn magaalada muqdisho ayaa waxaa aada ugu soo badanaya maanduuriyaasha noocyadooda kala duwan khamriga ayaana haatan ku dhow in uu ka mid noqdo sharaabka laga cabo goobaha ganacsiga kaas oo aada u soo badanaya afartan iyo saddex kun oo maraykan ayaa lagu dilay gudaha waddanka sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun iyo labaatanka sida lagu ogaaday baaritaan la sameeyey haashim cabdinaasir ayaa warkan mar kale inoo faahfaahinaya dalka maraykanka oo dhibaatooyin iyo tacadiyaad ka wada caalamka islaamka ayaa isagana waxaa gudihiisa ka dhacaya dhibaatooyin joogto ah kuwaas oo isku laynayaan shacabka kala taagan ee dalkaas ku nool jinsiyad iyo diinna aanay midaynin tirakoobyadii ugu dambeeyey ee soo baxa waxay muujinayaan in gudaha dalka maraykanka ay ku kordheen tirada weerarada risaasta loo adeegsado kuwaas oo lagu beegsanayo shacabka amerikaanka ah waxaana arrimahan la yaab kale ay tahay in weeraradaas badankooda ay fulinayaan dad amerikaan ah koox qaabilsan tirakoobka hubka iyo weerarada ka dhaca gudaha dalka maraykanka ayaa tirakoob ay soo saartay waxay ku sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay gudaha dalka maraykanka lagu dilay saddex iyo afartan kun oo ruux oo amerikaan ah tirakoobkan la yaab kale ee muujinaya tirada aadka u badan ee lagu dilay gudaha dalka maraykanka waxay warbixintu tilmaamaysaa inay ku dhinteen rasaas aan loo meeldayin oo dadkan lala beegsaday xilli ay ku sugnaayeen goobahooda ganacsiga goobaha waxbarashada xaafadaha iyo xitaa waddooyinka waaweyn waxaa sidoo kale afartan iyo saddexdan kun ee amerikaanka ah ee sanadkii lasoo dhaafay lagu dilay gudaha dalka maraykanka tirakoobkana aan lagu sheegin ku jira kuwa inta dareemay cidhiiri adduunyo istoogtay arrinkaas oo ah mid aad ugu badan gudaha dalka maraykanka maadaama dadka badi ay yihiin dad gaalo ah oo aan allaha rumaysnayn subxaanahu wa tacaala warbixintan ka soo baxday kooxda tirakoobka iyo weerarada ka dhaca gudaha dalka maraykanka waxay muujinaysaa koror siyaado leh oo ku yimid weerarada ka dhaca gudaha dalka maraykanka taas oo dhanka kale kordhisay khasaaraha gaaray shacabka amerikaanka ah ee dowladdiisa ku taageeraya dhibaatada ay ka wado caalamka islaamka afartan iyo saddexda kun ee la xaqiijiyey in lagu dilo weerarada sanadkii laba kun iyo labaatanka ka dhacay gudaha dalka maraykanka kuma jiraan khasaaraha xaddhaafka ah ee ka dhashay weerarada shantii bilood ee sanadkan laba kun iyo kowda ka dhacay gudaha dalka maraykanka kuwaas oo maalindhaaf u dhaca marka celcelis lagu sameeyo xilliga ay warbixintan soo baxday waxay ku soo aaday iyadoo weerar culus oo ay fuliyeen saddex ruux oo amerikaan ah oo ka dhacay gobolka falorida ee maraykanka halkaas oo lagu dilay laba ruux oo amerikaan ah laguna dhaawacay labaatan kale goobta oo weerarku ka dhacay waxaa xilligaas ka socday diyaargarowga xaflad waxaana inta aanay bilaaban ka hor bilowday rasaasta ragga weerar ka geystay ayaana rasaas ooda kaga qaaday dadkii ku sugnaa hoolka xafladdu ay ka dhacaysay mas-uulka booliiska deegaanka miyaami oo ah halka oo weerarku ka dhacay ayaa qoraal ou soo dhigay bartiisa twitter-ka wuxuu ku sheegay in ragga weerar ka fuliyey ay ahaayeen dad qalato dhiig miirad ah isagoona sheegay inay ku dadaalayaan inay gacanta ku soo dhigaan raggaas weerar ka fuliyey gobolka falorida ee martigeliyey weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhaca gudaha dalka maraykanka islamarkaana dhacay maalintii axadda ayaa sanadkii laba kun toban iyo lixda wuxuu martigeliyey weerar culus oo lagu qaaday kalaab ku yaala magaaladaas halkaas oo lagu dilay afartan iyo sagaal ruux laguna dhaawacay lixdan iyo sideed kale qayb ka mid a weeraradan ka dhacaya gudaha dalka maraykanka waxaa fulinaya dhallinyaro muslimiin kaligi duulayaal ah kuwaas oo ka carooday tacadiyaadka joogtada ah ee uu maraykanku ka wado caalamka islaamka waxaana dhallinyaradaas ay fuliyeen weeraradan iyagoo ajiibaya baaqa hogaamiyaasha mujaahidiinta oo marar badan ku taliyey in reer galbeedka lagu beegsado waddamadooda dad badan oo muslimiin ah gaar ahaan ducaadda muslimiinta ayaa tilmaamaya in maraykanka uu allah ka amaalmarinayo dhibaatooyinka uu ka wada caalamka islaamka maadaama amni darro iyo dagaallo joogto ah baday dad badan oo muslimiin ah ayuu allah wuxuu shacabka maraykanka ugu bedelay amni darro ay ku dareemaan gudaha waddankooda waxaana ay safilo karin xilliga uu dhici karo weerar waliba oo khasaare adag u geysta faahfaahin dheeri ayaa waxay ka soo baxaysaa camaliyad nafuurnimo oo maalintii shalay ka dhacday waddanka afghanistan nafti hura ka tirsanaa mujaahidiinta imaarada islaamiga ah islamarkaasina kaxaynayay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa gudaha waxa uu galay xarunta ciidamada xukuumadda kaabul ee gobolka puntland oo dhaca waqooyiga waddanka afghanistan war ka soo baxay imaaradda islaamiga ah ee afghanistan islamarkaana uu ku saxeixnaa afhayeenka imaarada sheekh dabiixullaahi mujaahid ayaa waxaa lagu sheegay in afartan iyo kow askari oo isugu jira ciidamada militariga iyo kuwa booliiska xukuumadda kaabul lagu dilay camaliyadda halka tiro kale oo intaa ka badan lagu dhaawacay mujaahidiinta ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in camaliyadda lagu gubay sideed gaari oo kuwa gaashaaman ah iyo lix iyo toban kale oo kuwa dagaalka ah waxaana geb ahaanba camaliyaddu ay burburisay saldhiggii ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda kaabul ee halkaa jooga warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inageynta